asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada ladnaan bodcast waxaa laga soo noqday fasaxyadii anaguna fasaxyadan kasoo noqonay iskuulaadkiibaa lagu noqonayaa wadamo badan waxaa kaloon rabay inaan horta idhaahdo mabruuk ama hambalyo ladnaan bodcast oo saddex sano buuxisay waxaanu sanadkii afraad ayaanu bilownay insha allah xalqadban xalqada soo socotaanu kusoo qaadan doonaa wixii ladnaan bodcast ay soo samaysay waxyaabihii aanu kala kulanay wixii annagana nooga kordhay iyo wixii dadku aynala wadaageen inana ay ka faa'iidaysteen waxaan filayaa fasaxa dad badan markay kasoo noqdaan waxaanu helnay wakti aanu isqiimayno ama aan ogaano meeshaan nolosha joogno sanad iskuulaad cusubbaa bilaabmaya shaqadii baa lagu noqonayaa dad badan baa shaqooyinkii bedashaa laga yaabaa dad badan baa meelahay deganaayeen ka guuraa laga yaabaa marka xalqadan maanta waxay ku saabsan tahay isqiimaynta naftaada iyo noloshaada ama isxisaabinta yacni xaggeed joogtaa waana wax muhiim u ah qofka kobciisa inuu kobco qof ahaan inuu horumaro inuu fahmo noloshiisa markay noqoto ama reerkiisa ama isaga ama shaqadiisa dhinac kastoo qofka noloshiisa ka taabanaysa marka xalqadani taasay ku saabsan tahay sideenu nahay inaanu isqiimayno shaqaale ahaan qof shaqeeya waalid ahaan hooye ahaan ama aabba ahaan xaas ahaan ama nin ahaan walaal ahaan ama saaxiibba dhinac kasta oo aad qof wax isaga soo xidhiiraysaan inaanu isqiimayno sidee haddaba maxaan ugu baahanay horta inaan isqiimayno faadumo adiga taadaan ku bilowno
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaadna waxaan leeyahay ladnaan podcast hambalyo waa ku faraxsanahay in aan runtii intaan soo jiidnay welina energy badanaan haynaa aan koley kusii wadi karno at least aniga soo kadan baan ka hadli doonaa koley waxa intaasoo dhan okay yacni maxaan ugu baahannahay qofka in uu isqiimeeyo ama ismiisaamo ama isxisaabiyo yacni waxa ugu horeeyo aan horta aan leeyahay waxay tahay waa horta wax diinteena ayna amartay oo allah subxaana watacaala ayaa suuratalxashri waxa uu ku leeyahay يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ومعنى هذا ويا قف والبا ومسلم أه ومؤمن أه waxaa laga rabaa horta inuu ilaahay ka baqo yani marka naf isxisaabid horta waxay ku bilaabanaysaa inuu qofka ilaahay ka baqo uuna fiiriyo nafsad walba waxay beri u horumarsatay because nolosha muslim hadduu qofku yahay wuu og yahay noloshan adduunka ah waa mid kooban mid weligeeda jiraysa maahan qof walbana maalinay usoo dhammaanaysaa marka maxaan ilaahay u horumarsana waay because waxa waxa ugu horeeyo ay aan ka fahmayno aayaddan waxay tahay maxaan nolosha kale aan uhoraan u horumarsanay maxaan u baahnaa because nolosha kale ayaa nolol baaqi ah oo weligeeda jiraysa tani walaakin waa mid kooban oo aad baranaysid yani cashirka waxaad baranaysaa imtixaanka aad gelaysid saa u barmoosleed yani imtixaan walboo la galo qofka preparation uu sameeyo maso marka waxaan ku jirnaa nolosha adduunka waa preparationka imtixaanka exaamkana laga qaadi doono so marka waxayna ku tusinaysaa in yani goolkeena ugu dambeeyo end goolkeena ugu dambeeyo aysan ahayn adduunyada kuwaaristeeda iyo inaan lacag yeelano lacagta waa fiican tahay wax badanay kuu fududaynaysaa laakiin ultimate goolkeena ama goolka ugu dambeeye ma ahan oo goolkeena ugu dambeeye waxay tahay in aan aan yacni allah subxaana watacaala markaan la kulmayno isagoo raali naga yahay inaan la kulano marka qofka saa darteeda wuxuu u baahan yahay in uu naftiisa u xisaabiyo ama uu miisaamo way aan yani allah subxaanahu watacaalana ugu bilaabaynaa aan u leenahay waxay tahay haddii uu xiriirka allah subxaanahu watacaala u wanaagsanaado xiriirada kale hadda aad sheegtay shaqadeena hadduu qofka xaas yahay ama qofka maxaa la yidhaahdaa rag iyo dumarba haddaad walaal tahay haddii aad saaxiib tahay waxoo dhan intaas xiriiradaas oo dhan ayaa kuu fududaanaysa marka xiriirka allah subxaana watacaala markaad xisaabiso oo aad fiiriso oo jek haddaad dhahdo inta kalena insha allah waa wada jek jek because qofkii xiriirka ilaahay wanaajiyey micnaheeda waxa waaye kitaabkiisuu raacay kitaabka marka uu raacana kitaabka waxa ku qoranaad raacaysaa wuxuu kaa reebana waa ka haraysaa sooma kitaabka waxa ku qoran haddaa raacdidna inta kalena marka way kuu toosan tahay marka aayado badanaa jiro oo ka hadlaya muhiimadda ay leedahay ma kusii fogaanayo laakiin nabi calayh salatu salaam xadiis uu yiraahdaa wuxuu dhahay alkaysu man daana nafsahu wa camila lima bacda almowt والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني يعني معناها أو أه كان عاقلك أه ومدك نفتيس حساب مدك عقلك الله يعني حول قلت مد عاقلة إيه كان عقلك الله هين كان عاقلك ومدك نفتيس حسابي ونشقيستا نلش ضمبي كان دبالك أه أما عاجزك أه إلا هو وح قف عاجزا أم بالغ هدلايا ومدك نفتيسي هوديس اسكرح راعة أوه wixii ilaahay ku qoray ilaahay marka horetaba markii lay dhalayay ayaa laydhaamugta jannada gelaysa iyo naarta gelaysa se wuxuu ilaahay sameeyey yani waa mid cajisa oo kaslaan ah oo oo dabaal ahaan dhihi lahaa marka xataa cumar bin khadaab wuxuu leeyahay naftiina xisaaba intaanan laydin xisaabin yani waxaa dhan haddaan isku soo koobkoobno sababta su-aasha ahayd sababta aan nolosheena u xisaabinayna aan u miisaamayna maxay tahay waxa ugu horeeyo inaan horta marka hore aan aragno ilaahay xiriirkiisa ma noo wanaagsan yahay hadduu ilaahay xiriirkiisa noo wanaagsanaadana waxyaabaha kale oo soo harsan oo dhanna way wanaagsanaanayaan marka yacni waana qofka muslimkana waa wax laga rabo waana dib baana kaga hadlaynaa insha allah sidee loo sameynaya sanadkii marmaa la sameynaya yani annagoo kale hadda sanadkii islaamka cusub bishii ugu horreysay way dhammaatay koob iyo toban marka markaas le maa la sameynayaa sanad walboo bilaabanaya maa la sameynaya si gadaala insha allah ka sheegaynaa laakiin yacni eriyada haddaa noo kala sheegto isaga le yacni maxaan u baahannahay in aan aan xisaabin ku sameyn ama inaan qiimeyn ku sameyno nolosheen inta kala gedisan qaar waad sheegta laakiin ma noo sii faahfaahin kartaa
baaraka allahu laki maasha allah xusuusin fiican bay ahayd ilaahay kuwa caajisiinta nagama dhigo insha allah ilaahay kuwa caqliga laha naga dhigo isqiimayntu horta marna waa miduu qofku mar walba u baahan yahay sidaa tidhi oo ah aakhiro inuu u shaqaysto laakiin dad badan baa waxaanay fahmaynin sideed ugu dabaqi kartaa maalin kasta noloshaada inaad aakhiro ugu shaqaysatid waxay muhiim ugu tahay isxisaabintu iimaankaaga iyo aakhiradaada saad sheegtay laakiin siduu qofku inta badan ugu dabaqi karaa waxyaabo sahala inuu qofku marka wuxuu eegayaa maalin walba waxaan samaynaya camalkayga miyuu ilaahay raaligeliyey haddii aad qof wax dhiganaya tahay waxbarashadaad dhiganaysid ma waxa liwajillah baad u dhiganaysaa ma aha keliya inaad adigii u dhiganaysid lacag baan ka helayaa ceeb ma aha laakiinse ma wax dadka anfacayaan baranaya oo hadhowta haddaan barto macsiyo aanay iga soo gaadhin shaqada aan ku samaynayo waxa kalood eegaysaa xidhiirka markay khilaafaad dhaco ama waalidka ama walaalaha ama asxaabtaada ama mujtamaca waad sabartay ma waxaad u sabartay keliya qofkan waad jeceshahay mise sideed isu xakamaysay sideed xidhiirka usii waday walaalka markaad kala xanaaqdeen miyaad lasii hadashay liwajhillaah aabbahayo hooyada jacaylka ka sokow miyaad u xidhiirisaa liwajhillaah oo ah inaad aakhiradaada shaqaysatid yacni inaad isxusuusisid uun ma aragtay waalidiin badanoo waxaa jira aan loo baahnayn oo maasha allah ilaahay caafimaad siiyey oo meelo ammaana iyo maaragtay istiqraar haysta waa easy inaanu way sahlanta in la ilaawo marka haddan xusuusanoo kale waalidkaas iima baahna laakiinse inaan xidhiiriyo waa waajib aniga isaaran meelahaasoo dhan baad ku dabaqi kartaa xitaa shaqada markaad shaqaynaysid dadka waxa loo shaqeeyaa dabcan inaan cunno oo waxaanu dee ku noolaana aan helna ceeb ma aha laakiinse shaqadii aad shaqaynaysay daacad ma u qabatay sidii lagaa rabay ma u samaysay dadka kale si kastoo iyagu aanay u samaynaynin sidii daacad ahayd adiguma kasoo baxday waajibkaaga markaa waxaa xalaal kuu noqonaya mushahaarkaaga lacagtu ilaahay ku siiya xaggaad ku ayaad ku tasaruftay ma tasaruf badan baad samaysay oo waxyaabo maanta aakhiro lagu weydiinaya ayaad ku samaysay waxyaabahaasoo dhan dad badan oo ganacsataa nagu jira ganacsigaaga mar walba eeg ma wax dadka wax u faa'iideynayaa mise waa wax macsiya ku jirto haddaad wax xun oo dembi kaasuu gelaya ama qofkaas uu dembi ku gelayo aad gadaysid waxyaabahaasoo dhan so taasi waa isqiimaynta maalin walba aad qiimeynaysid noloshaada cilaaqada naftaada aad la leedahay cilaaqada waalidka iyo dadka iyo cilaaqada shaqadaada dhinac kastoo noloshaada ah marka kalena waxay noo tahay muhiim inaan nafteena xisaabino sababto inta badan waanu xisaabina anigoon is ogeyn mar walba marka aad bedasho go-aan aad isbuucii hore gaadhay waad isqiimaysay oo waxaad tiri go-aankaasi waa bedelay waxuunbaad qiimaysoo waad eegtay mararka qaarkoodna adigoon ogeyn baad isaga sii jirtaa isqiimayntii kaba soo qaad waxaa laga yaabaa qof inuu yidhaahdo sanadihii u dambeeyey waxa muhiimka ii ahaa waxay ahaayeen ciyaalkayga way yaryaraayeen marka wax kale kuma mashquulin hadda ciyaalkii way koreen qofkaas isqiimayn buu intuu sameeyo wuxuu odhanayaa maxaa hadda muhiim ii ah maadaama ciyaalka iga koreen waxaa laga yaabaa dad inay yidhahdaan waxaan rabaa inaan xirfad cusub barto ama shaqaduu rabaa inuu bedelo ama waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo qur-aankaan baranaya oo cilmigan siyaadsanaya dadka qaarkood shaqadooday ku sameeyaan qiimayn oo yidhaahdaan shaqadan lacag badan bay isiin jirta laakiin kumaan faraxsanayn markaa baahi badan baan qabo lacagtaan u baahnaa hadda laakiin baahidii badnayd way dhammaatay marka shaqo fiicana waxaan raadsanayaan ku faraxsanahay marka isqiimayntu marna waxay timaadaa wax iska bedelay noloshaada inta badan waxaa la yidhaahdaa toban meelood ayaa nafta laga qiimeeyaa anigu tobanka qaar waan isku dardaraa mar waxa weeye waa diintaada iyo iimaankaagood qiimeynaysid waa caafimaadkaaga waa dhaqaalahaaga waa horumarkaaga iyo tacliintaada waa waxyaabaha xirfadda hobbiga la yidhaahdee aad adigu jecesha inaad samaysid aan lacagna kuu keenaynin waxyaabahaas waa waxyaabaha adiga ku khuseeya marna waa wax adiga keliga aan ku khuseynaya ah xidhiirhka adiga iyo dadka kale ama wixii ku ag jooga oo ah cilaaqadaada shakhsiga aad la leedahay qofkaad isqabtaan cilaaqadaada shaqada iyo dadkaad la shaqaysid cilaaqadaada naftaada iyo reerkaaga inta badan meeshan dadku waxay ilaawaan marka la yidhaahdo cilaaqada naftaada iyo faamiligaaga ama reerkaaga bay-adda aad ku dhex jirta gurigaaga siduu u egyahay taasina waa meel faamiligaaga ka mida bay-ad isdhex taalood ku faraxsanayn bay-ad kuu nidaamsan siday u eg tahay dad badan baan guryahooda ku faraxsanayn oo aan jeclayn gurigooda marka waxa weeye meeshii faamiligaaga bay-addii ma joogtid meeshaad ugu talagashay inuu qofku maraa guriga iska bedelo ama inuu alaabta ratibo keliya uu habeeyo iyo asxaabtaada asxaabtana dadka muhiim inaad inaad iyadana qiimaysid asxaabtaadu ma asxaab aad markaad isu baahataan isu timaadaanba ma asxaab wax kuusoo kordhisa keliya miseo asxaab aad wax wada wadaagtaan ood ishormarisaan marka waa eriyooyinka meelaha uu qofku u baahan inuu iska qiimeeyo وانا صوكوبان فيليا ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني بس waxaan kaloo xataa kusii dari lahaa yani dadkan aan xusuusinayo waayaan uga hadlayno sababta maantaan uga hadlayno isqiimeynta maxay tahay waad waad sheegtay ka hor yani in aan fasaxayda kasoo laabano qof walbana isfiirna yani inta ladnaan podcast wuxuu ku saabsan yahay in reerkii ay helaan ladnaan oo micnaheeda ay tahay waalidka ugu horeeya waalidka markuu isaga uu maxaa la yidhaahdaa noloshiisuu ogyahay meesha ay u socoto ayuu xataa reerkiisana hagi karaa marka hadduusan waalidki isaga isqiimeynin uusan dib isku xisaabinin bal hadda sidee ayuu maxaa la yidhaahdaa reerka u ka sameynaya yacni hadda waxaa noo sheegtay yacni dhowr rool aan leenahay ama waxyaaba yacni anaga ama waalid aan ahaano anaga ama waalid hana loo ahaado hadda midaan waxaan hadaayay markaad sheegaysaan ku qoslaayay maanta dumar aan wada kulmayna waa isku cabaadaynay caruurta naga yara waweynaada mogta markaasaa waxaan dhahnay wallaahi bilaahi ilmihii waa waweynaadeen waxaan un ku ducaysan jirnay ilmihii yacni koroo kobcoos yacni kaca marka waxay tira waxay dhahda gabar ka ka hadlayso waxay tira de anagaa marka horeba u ducayneyna koroo kacoo socdaaba dhahnay moogta de waa socdeenay tiraada marka markaasaan dib isugu noqona waxaan dhahan bal anagana ka waran waalidkeena sideen ku nahay oo kale marka yacni eriyadaas qaybahaas hadda aad soo tilmaantay waa dhinaca mas-uuliyadda naga saaran marka inta laysku xisaabinayo waxyaabo badan ba jirdaan hadda dhinaca familka usoo laabano oo sideen u qiimeynaa sideen yacni marka ay noqoto communicationka ama wadahadalka gurigeena guriga kugu dhow yacni familka aad hadda aad reerkaaga ilmahaagii xaajiga ama xaajiyadoo kaleeto siduu yahay wadahadalkiina ma wada hadashaan xiliyo aad wada sheekaysataan ma leedihiin mise qof walba teleefonkiisuu ku dhegan yahay waa laiswada ag fadhiyaa oo qof walba yani communicationka wuxuu ka sameeyaa dad kaleetuu la sameeyaa oonan uusan garanaynin xataa mise anaga ayaa wada hadalno ma leedihiin xiliyaa wada hadashiin ma leedihiin maxaa la yidhaahdaa waqti aad isla qaadatiin micnaqa waqtiga la isla qaadanayna ulama jeedo mid walba cunug walba dheyd la sameey ulama jeedo maxaa la yidhahdaa waxaan ula jeedaa yani xili yani mararka qaarkiis quality of timeka ma aha saacada badan in laysor fadhiyo yani ani waxaan ogaaday dhalinyarada markay dhalinyaro guriga kugu nooshahay khaasatan teen ageka ay yihiin ma u baahna inay cabaar kula sheekaystaan waxaa laga yaabaa haddaad adiga ka waalid ahaan waa inaad aad aad joogtaa maskaxiyana u joogtaa guriga markay soo galaan u fiirsa waxay kuu wadaan war deg deg ah warkaa deg dega ay kuu wadaan si wax alle waxaa haysid tuur mar kale wax kuu imaanaya malaha yani attentionka si kaasi xataa ani quality of time aan u haystaa because dan hadhowdii habeenkii markaa isku imaatiin maba rabaanba inay hadlaan because waa wixii warkii deg deg ah markaasuu ku jira kabacdi way dhammaatay marka iyo yacni haddoo kale marka laysqiimeynayo waa sidee wada hadalkeena guriga ma waxaan u baahannahay wada hadalkeena inaan wanaajino eeriyadeena u baahannahay inaan ka wanaajino maxaa la yidhaahdaa hababkeenna isticmaalaynaa yani maandhaaf iyo wax siduu u yimaanin uu imaanin midda kale aniga aan leeyaho kaleeto oo uu qofka uu miisaami karo xagga reerkiisa markaan usoo laabano aniga reerkaan usoo laabano weliba khaasatan waxaan usoo laabanayaa yani immediate family yani familkaaga hadda soko xaajigiisaan sheegoo kaleeto laakiin waxaad ku dabaqi kartaa xataa waalidkaagii sidee waalidkaaga wada hadalka uu yahay intaasi xataa waad fiirinaysaa midda kalena waxay tahay sideen u cabiranaa shucuurteena yani iyo aniga markaan xanaaqsanay seen familkeyga u tusiya maxaan aan aan baraayoo kaleeto aniga si ma fahmaa yani shucuurteyda ma fahmaa sideena aan shucuurteyda ka sameeyaa midaasi waa mid ma waxaad tahay qof ma aragtay oo dadka familkoo kaleeto markay shucuurtooda cabiranayaan oo kale ma tahay qof u dheganagun leh mise criticize ku samaysaayo oo waa waa yacni waa qabsataay oo kale yani xataa anaga insha allah maalin mar kalean ka hadli doonaa mawduuc ku saabsan shucuurta sababtoo dhegaystayaasha mid ka mid ah ayaa cod iisoo duubay dhowr bilood ka hor oo yiraahday ma ka hadli kartaan emotional numneska yacni midda anagana haysato khaasatan soomaalideen oo kale inaan shucuurteena aan aan duugno marka ma ka hadli kartaa marka sidoo kale gurigii sidee waaye shucuuraheena ma ka hadalnaa ilmaheena ma u nahay tusaale ah in ay shucuurtooda ay cabiran karaan oo kaleeto ma jira yani environment oo saamaxaysa inuu qofka shucuurtiisa uu tusin karo so taasi xataa waa wax aan u baahan nahay inaan qiimeyno iyada laftirkeeda waxaan kale u baahannahay aniga waalid ahaanoo kaleeto sidee ayaan sameeyaa in aan u kobco markii ay noqoto aniga xaggayga yani kobcin xaggayga ah oo ku saabsan oo kaleeto inaan wax cusub barto inaan dad badan oo aan aniga waalidiin badan oo la kulmay badan ma dhahayo laakiin gadaal way iska bedeleen oo waxaa jiro aaminsan waalidnimada intaa cunuga korinaysidaa lagu bartaa taasi ani ma aaminsani waalidnimada midna waa horaa uga hadalna xalqado hore midna waa mid ilaahay kugu abuuro midda ilaahay kugu abuuro waa jacaylka ilmaha jacaylka u qabto lagu laakiin maanta oo dhan in habka aan ilmaheena wada hadli lahayn saan khilaafaad markuu dhaco saan u xalin lahayn sidaan teen ageka u fahmi lahayn sidaan lix jirka u fahmi lahayn sidaan labaatan jirka u fahmi lahayn waxaasoo dhan waxay u baahan tahay aqoon aqoontaasina waa inuu qofka u barto marka ma raadsadaa ama dad kale ma kaashadaa midda kale eriyada kale oo oo intaasi rooladaas aan leenahay lagu fiirin karana waxay tahay kasoo qaadoo kale familka ahaan qoyska ahaan waa sidee qiyamkeena maxaan aaminsannahay ma isku isku wax ma wada aaminsannahay yacni sideen dhinaceen xataa aan familkao dhan ka taagannahay xiriirka alla se sideen ka taagannahay yacni isku meel ma u wada soconaa mise waan kala soconaa oo qof walbo dhinac kaleeto u jeedaayo kaleeto in waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo ma waxaa jiro meelo qeybab ka mid ah yacni qiyamkeena ama waxaan aaminsannahay oo kaleeto oo u baahan inaan dib u xisaabin iyo dib u baaris aan samayno yacni waxaan oo dhan waxaan u leenaha waxay tahay qaybaha uu qofka uu u baahan yahay in uu uu dib u xisaabiyo qaybahaana soo dhexgeli kara waxyaabo badanaa jira laakiin hadda yani xataa waxaa ka mid ahaan karoo kale familka haddii reerka ama ha noqoto adiga iyo walaalaha ha noqoto adiga iyo reerkaagan ilmahaagii ama xaajigo kaleeto asxaabtaadi ha noqoto khilaafaad hadduu yimaado si khilaafaadka loo xaliya hataa ma is og tihiinoo kaleeto sidee loo xalinayaa yacni waxaasoo dhan in dib laysku baaro waa loo baahan yahay marka waa qeybo ka mid ah marka hadda laakiin waxaan islahaa bal sagalay adiga intaan hadda samarka laga soo laabtay isxisaabis isqiimeyn ma isku samaysay maxaase ka mid ah yani wax ma nooga sheegi kartaa
والله مركزته وقفك مركزته نرت يا رجاه وريره مؤسس حسابيا تاسو تكو تكو مركزته دي قدر من مؤسس حسابيا مركا waxyaabaha ugu badan aan isxisaabiyo horta waxa weeye wax reerka ku saabsan laakiin aniga naftayda aad horta aad isu xisaabiyey cilaaqada aan shaqadayda la leeyahay iyo cilaaqada aan naftayda la leeyahay caafimaadka intaas ay ugu muhiimsanayd in shaqada aanay noqonin maaragtay muhiimadda koowaad ee nolosha inaanay shaqadu noqon waxa iigu muhiimsan oo inta badan ay ahaan jirto qofku markuu samaysto kaariyaar ama xirfad waad ilaawaysaa shaqadaad waxay noqonaysaa number one ayay kuu noqonaysaa haa marka taasaa horta hadda ta ugu dambaysan xisaabiye taasay ahayd inaan waqti go-an shaqada ka baxo wax go-anna aan sameeyo xitaa haddii aan awoodo inaan wax badan sii sameeyo maaragtay aanan xoogga iska dhamaynin laakiin aan mushahaarkana xalaashado daacadda aan u sameeyo taasaa muhiimhayd iyo inaan wakti badan isu helo aniga taasaan horta aad maalmahan u qiimeynaya inaan wakti badan isu helo sababtawaqtibadanmaxaad ka samaynaysaa yani waqti badan markaad isku hesho yani waqti badan oo aan anigii is naftayda u raaxayn karo aad ama wejigaaga hagaajiti waxyaabaha ay dumarkao dhan sameeyaan ma aragtay self care inaad samaysid iyo inaad wakti aad wax akhrisatid wakti aad keligaa ahaatid oo horta bas fakartidba maanta xaggeed joogtaa waxaan dareemay markaan anigu aan xasiloonahayn deganahay cilaaqadayda qof kale kasta way hagaagsananaysaa sababtoo ah qofka kale waxa uu sameeyo anigu waan turjumaya marka maskaxdaadu aanay deganayn weligaa khalad baad u turjumaysaa kelmadda lagu yidhi khalad baad u turjumaysaa laakiin markaad degan tahay ood adigii mabsuud ka tahay noloshaada xitaa kelmadda lagu yidhi markay khalad tahay maskaxdaadu sax bay u turjumaysaa waxay ku odhanaysaa wax weyn ma aha qofkan may maanta malaa isagaa sidan marka taasaa muhiim marka hadduu qofku isagu isku dadaalo kuwa kalena way sahlanaanaysaa xitaa dadkii kale aad yara hagi kartaa moogtahay adigu sanadka fasax baad qabataa ma fasax baan qaban bal noo sheeg maxaad sanadka soo xageed qiimaysa nolosha mayo wallaahi qaybo badan aan ka aan qiimeeyey yacni midda iigu weyneed horta dhinaca dhaqaalaha laguma weydiinayo
kaasi markuu qofka safro waxa waaye dhaqaalaha haddaa weydiisad hadda wadna xanuunka soo noqonayaa so yacni waxyaabaha aan dhinaca ugu weyn horta aan aan aan qiimeeyey wuxuu ahaa dhowrkan bilood lasoo dhaafay siday noloshaada ahayd marka waxa ugu weynan horta ogaada waxay ahayd in aan runtii yacni haddaanan fasaxaasi geli lahayn aan cirka soo taaban lahaa
ladnaanta dhan iga haadi lahayd marka yacni waxaan ogaaday in taasi horta aan si xoog u shaqeeyey anoo welibana ogaa in aan lix bilood oo shaqo culus aan hayo laakiinse culayska aan islahaa zaa'id uu sii noqdo soo markaan nastay ayaa waxaan dareemay culayska iyo isaarnaa ayaan dareemay so shaqada waan ka yani waan ka fikiray laakiin sida adiga aad u fikirto kale uma fikirin shaqadayda ma lahan waqti la bilaabo iyo waqti la dhameeyo way iska socotaa iyada anay igu xiran tahay sida aan u sameeyo bad laakiin wax ugu weyna horta aan sameeya waxay ay ahayd ani aan go-aanna qaatay oo horeyna aan u sameyn jiray laakiin aan iraahday yacni horta waxa ugu weyn nolosha aan adduunka inaan kala tago waxay tahay in anoo yacni qalbigayga aan yacni inta aan noolahay ilaahay jaceylkiisa uu ka buuxsamo ilaahay jaceylkiisana ma ku samaysmo just qur-aan yaroo hal maalin laba maalinaad akhriso waa wuxuu waxay u baahan tahay oo oo daily waxa loo samayso waxa aan qorshaystaya waxay tahay wax alla waxa aan samaynaa ama shaqo ha noqoto ama waxay noqotaba ha noqoto in marka hore uu ilaahay ugu hore bioritiga ugu weyn inuu ilaahay noqoto marka tan shaqadana marka ay noqotona in aan isku dayo okay maalintaasi waxa aan fiirinayaa maxaan yani waxa ugu weynoo dhinaca ilaahay aan rabay inaan u qabto maxaa ka mid ah yacni shaqadayda xataa ajir baan ku helaya laakiin waxa shaqadeeda ugu wanaagsana aan sameeyey oo ilaahay aan ku raaligelin kara muxuu yahay yacni everything aan sameynayo wax walboon sameynayo inuu ilaahay la xiriiro in aanan yani waxaan ahay way ogtahay adiga time optimistic dadka oo waqtiga u maleeyo in uu afraatan sac ka badan yahay inaa ahay waayo ogta so waxaan aan hadda aan go-aan qaatay waxay tahay afar labaatan sac waqtiga kama badno so waqtigeyga waa inaan u qaybiyaa waqti ilaahay waqtiga nafteyda waqtiga reerkeyga iyo waqtiga shaqadeyda anigana shaqadeyda waa jeclahay so it will be a part of my life yani shaqadeyda nolosheeda ka mid tahay laakiin nolosheyda ma aha
xusuusta laakiin waxa lagu siiyey wiigii afartan saacadood marka wixii kalead ku dirtid waa jeebkaaga waa sadaqay kuu tay maya saas waa sadaqada saskanaysa laakiin aniga yani waa nolosheeday nolosheeda ma aha laakiin nolosheeday ka mid tahay iyo midda ugu weyn hadda aan fikira waxay tahay yacni koley ma ogi hadda inaan waan ka dhaxaya yani aabbo allah u naxariistay waa tuu dhintay yani dadka aanan nala aanan meesha hadda naga yani naga dhageysanaya sagaal aabeeda dhowr bilood ka hor uu dhintay yani waxay igelisay allahna u naxariisto jannadii firdowsana ka waraabay marka waxay igelisay waxaan iraahday hooyaday oo inta dhow ii jirta sidee u dhacaysaa in yani maaha inta dhow ii jirta waddankan ma degana laakiin ilaahay wuu isiiyey awood iyo hadday noqoto dhaqaalo iyo wuu isiiyey aan mar walba kusoo salaami karo so mid aan hadda iska dhaadhiciyo waxay tahay ma dhacayso inaan hooyo sanadkii mar kulanno yacni sidee ku dhacaysaa hadda yacni taasina marka waa go-aan aan qaatay dhowrkii biloodba inaan hooyo tag inkastoo mar walba aan teleefon kula hadlo laakiin inay i aragto marka midda marka waxyaabaha hadda yani shaqadaydii waxyaabaha marka horeet waxaad u malaysaa lixdii biloodoo hore lasoo dhaafay sheekada waa dheereeyo laakiin lixdii biloodoo hore lasoo dhaafay ana personalna waa noqday so dadkana dhegeysanayo iska qaata kaasi yani waa ladna haddaa dhegeysanaysa waa ku qaadanaysaa mararka qaarkiis albaab haddii la furo waa ma la xiri karo so naawad albaabkeygaa furmay so marka maxaa la yiraahdaa waxa aan aan yani aan arkay يعني إني شقادة وح والبكو نمبر كو نمبر كو فملك واي دهن رير كيغو يعني يوسو دو كلا واي ده أو شقادة شقادة شقادة كاهر مرتي حدا فهمها يا وحي كوذين because wax walba shaqadii culayska markay kaa kor kaa badato xoog meeshaasaad saaraysaa so hadda laakiin go-aan badan ayaan qaatay oo ka mid ah waxyaabahaasi oo aan yacni shaqada waa nolosheeda way ka mid tahay oo waan shaqaysanayaa laakiinse iyada ma ahan waxa subaxda markaan soo kaca aan ku fikiraayo marka habeenka seexanayn aan ku fikiraayo inaan asxaabteeda waqtiyo badan la qaato in maxaa la yiraahdaa aan xaas yani xaas wanaagsan i know ina xaas wanaagsan like or i hope anaa kuu qiraya taas
aniga in laakiin aan kasii fiicnaado so waxyaabaha aan ku fikiray marka qiimeyn badan aan sameeyey qiimeynteeda saad arkayso waa too many yani waxaan ana ana yani waana waxaan haystay bil oo aan bas fikirayo oo keligay isla ahaa so in keli merle meel laisla oo la fariisto keligaa laisla sheekeysatid wax ka fiican ma laha maasha allah waa yacni qiimeyn aada muhiim ah dhinaca waalidkan usoo noqonaya waa sax aabba alla naxariistay dhowr bilood ka hor ayuu dhintay waxyaabaha igu dhaliyay inaan naftayda iyo shaqada aan aad u qiimeeyo taasaa horta ka mid ahayd sababtoo ah waxaan arkay muddadii u dambeysay inkastuu kala dhacay maaragtay koroonihii dadka kala xidhay aan u tegi kari waayey waxba kumaan tarin badan yacni inaan u tagon soo arko maan samaynin markii uu allow naxariistay dhintay markaa isagaa ii baahnaa inaan u duceeyo dan waxaan ogaaday ciyaalkii markay kaa weynaadeen ciyaalku maalintii u horreysaa layla murugooday khalaas murugada adugunbay kugu hadhaysaa qofkuu dhalay marka waxaan ka fekeray subxaan allah caafimaadku waa waxa keliyaan haysano ee ilaahayna siiyey ee aanu ku cibaadaysan karno kuna shaqaysan karno wax kalena aan ku samayn karno caafimaadkuna waa muhiim ciyaalka qof walbaaba nolol buu samaysanaya gabadh sacuudiyana waxay igu tiri kelmad aan isla shaqayn jirnay way la soo hadashay waxay igu tiri sagalay hooyadayo aabbahay daris baan nahay tiri laakiin qof walboo naga mida xaas weeye guri buu leeyahay isbuuci mar baan u tagnaa oo soo salaamnaa waa ka nimaadnaa bay tiri waxay tiri markaa qof kuu naxaya ma leh caafimaadkaaga iyo maskaxdaada ilaasho marka waxay xusuusin fiican bay ii ahayd marka xusuusin fiican bay ii ahayd kelmadahaasi ay ii sheegtay iyo faaduma adigoo dhowr mar mar walba isoo wici jiray oo ixusuusin jiray ma aragtay murugadaas waqtay qaadanaysaa yani waalidku way gaboobeen da-bay noqdeen laakiin murugadu mar walba way taalaa waana markaanu ka wada hadalnay markaasaad igu tiri hooyaday halkanay ii jirtaa waana u taga yani subxaan allah wax markay dhacaan waa inaan markiiba samaynaa qiimayn markiiba waad isqiimaysay go-aan baad gaadhay waxaad tiri maya calaqal haysa ha isoo aragto marka alxamdulilah aad iyo aad baan ugu faraxnay inaan horta qiimeyn fiican samaynay samarkan sanadkana qiimeyn fiican buu noo ahaa xalqadda soo socota waa xalqad xiise leh oo aanu ka wada hadli doono labnaan podcast maxaanu ka faa'iidaysanay maxay dadku naga faa'iideen siday usoo socotay maxaanu kala kulannay
waana halkee mustaqbalka iyaga ee ladnaan bodcasta xataa waxaan ku samaynay evaluation halkeen rabnaa inaan la aadno marka soo xalqadda soo socoto waa xalqadda yacni xiise leh oo aan kaga hadlayno insha allah hadduu ilaa yiraahdo marka haddaayo waataan ka hadalnay oo aan dhahnay waadna xoogaana waad ka jawaabtay yacni ma isqiimeyntan ma midaan mar walba samaynayna sanadkii mar labadii sanadkii laba jeer sidee waaye so maxaa dhihi lahayd
dadkay ku kala xidhanta dad baa jira noloshooda mabsuudka ah waxba ay ka qasnayn oo markay wax dhacaan un isxisaabiyo dadna waxa weeye waa dadka jecelnayba kontaroolaan noloshooda maalin kasta isxisaabiyaan laakiin waxaan odhan lahaa waxa caafimaada maalintii markaad sariirta aadi rabtid bal maanta wax ilaahay ka farxiya ma samaysa xitaa isweydii maanta qof maad yani ka xanaaq kala xanaaqdeen inay niyadaada iyadoo saafiya oo fiican samay saasaan anigu odhan lahaa mar walba laga yaaba inaan habeen walba anigu samaynin laakiin waa sida fiican waana nebiga calayhi salaam sida uu dhahay qof walba habeenkii marka uu seexanaya inuu xisaabe inaanan noqonin al yacni alcaajiski la sheegaya ay kii dabaalka la sheegaya naftiisa hawadiisa iska raaco oo ahlan wasahlan iska yiraahdo inaan la naqanin laakiin qofkii habeen walba haddaad fiirisid yacni isagale dib u fiiri waxaad arkaysaa kuwan personal developmentiga iyo waxa ka hadla wuxuu kuleeyahay oh journaling samee maxaa la yiraahdaa habeen walba waxaad dhahdaa yacni saddex shay aan aan ku maxaa la yiraahdaa aan aan aan aan ku qanacsanahay miya mise aan ugu mahadnaqa iyaga ilaahay ugu mahadnaqooyina yacni gratitude aan samaynin marka annagane diinteenaabana amarta waxaa jiro intaasoo aayada ah intaasoo xadiisyahaa jiro so waa ina habeenkii markuu qofka seexanayo in uuba xisaabiyo okay maanta qur-aan ma aqriyo okay mayo waayo okay beri waa inaan aan aqriyaa maanta dikriga alla ma sameey maanta salaadihii say ahayd maanta xaajiga ma ku kacay mise xaajiyadiian ku kacay ilmihii ma ku kacay sideen ahaa yacni ma qofaan ka xanaasaa sheegayso kale inuu qofka isxisaabay yacni dadkan kalaan dhadhegaysanayn ana hadda waxaan la yaabaa mararka qaarkiis dadka muslimiinta ahaa oo usoo daliishanaya dad oo maxaa la yiraahdaa oo hadda le barbartay oo waxaan inta oo ku dhahay journalin samaysan waxaan dhahay wardiinteena waxaan oo dhan noo sheegtay yacni looma baahna so isxisaabinta maalin walba waayo okay ma samayn karta aniga yacni haddaan jaanis u helo habeen walba waa fiiriyaa maxaa nolosheeda inta eri waan kala qeybiya xataa yacni midda nafteyda ah tii ilaahay ah tii bini aadanka ah intaasoo dhan waa wada fiiriyaa mar walbana economiga waa ka saaraa kaasi wadna xanuuni laakiin inta kale waa xisaabaa laakiin kaasi insha allah waa lagu soo dari doonaa marka yacni in uu u fiiriyo haddaadan samayn karin habeen maalin walbo maalin u dhaafo samay haddaa laakiin isbuuci aakhirkiisa على الأقل على الأقل أنا أسبوعا أد أجي على أسبوع آ- آخر كيسة محا أسبوعا إيكورا محا أسبوعا برتي يعني وحا برتي نولشيدا وح كبدلايا ما جرى إن لي هذا مركا maxaad kororsatay allaha ka Ha.
dhigana sida uh, bataatiga loo sameextaa
oo adigana ku anfacayn dadkana anfacay dadka ilaahayna raali gelinaya ilaahay raal caloosha dhargisay
wax xalaalna waad gelisay maya insha allah yani ani intaasaan oran lahaa Een, eh, wax kalead ku kordhinaysa
may waanu soo gabagabaynaynaa xalqada xalqa- xalqada dambeanu u- u- u s- ayaanu u biirsanaynaa muxuu ahaa enerjiga إن شاء الله هدو إلى إن يرادة شاء يعني الله.
وحنا حسوسينينا نولش إن لس لس حسابي أما لس قيمية ومد يعني مهمة تن أقوى رئيسنا أي تهي حريرك إلهي إن أي تهي إن حرير هذا كلا أن بني آدم كلا الله أنا هدي تهي شقية لنا أول بقى أي تهي إن أن لس حسابنا إن أين يعني أن قيبة بدنو كل جديسن أن أن صوشك نينا إن أن بالقدة بقنو أن نجستياش إنه حلنا وح على وحي آد aad ra'yi nagu darsanaysaan insha allah noo soo gudbiya Een, emailka wixii aan noogu su'aal.
fiican ha iyo wixii su-aal ah iyo wixii su-aalaad rabtaan inaan ka jawaabno eh, saddexdii sanee la dhaafay siday ahayd annaga podcastka insha allah eh, nala soo wadaag.
emailkeenana waa ladnaan podcast at gmail com markaad aad dhegeysanaysaan haddaad hoos u laabataan waad arkaysaan insha allah waxaan idin leenahay Walahi.
Een, Assalaamu wasalaamu calaykum waraxmat waraxmatullahi ullaahi wabarakaatu wabarakaatu
Ooh. Ooh.